فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan dhegaystayaal waa sagaal iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijriyada barnaamijka dhuuxawaraysiyada caawa qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah deegaanka tardo ee gobolka hiiraan oo caawa ay ku hoyanayaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin maxaad ka taqaanaa istaraatiijiyada juqraafiyadeed ee uu leeyahay deegaankan qulqulka askarta dowladda federaalka ee isku soo dhiibaya wilaayada hiiraan oo aada u kordhay waxaan caawa hadda waa la qadaro idiin soo gudbi doonaa waaliga wilaayadaasi waraysi oo lala yeeshay uu arrimahaasi uga waramayo guddoomiyihii deegaanka tardo ee dowladda federaalka ugu magacawnaa halkaasi oo isagoo baxsada sheegay inay rajeynayaan inay noolaadaan waxaan idiin soo gudbi doonaa waraysi isagana lala yeeshay uu kaga waramayo qorshayaal u degsan ka gadaal markii ay ku guuldareysteen dagaaladii ka socday gobolka trump waa inuu joojiyaa dagaalka aan dhammaadka lahayn ee uu kaga jiro soomaaliya waa warbixin lagu daabacay wargees ka soo baxa maraykanka barnaamijka ayaad caawa kaga bogo doontaan maxay tahay sababta balaayiin doolar dalka looga saaray sannadihii lasoo dhaafay maxayse tahay sababta ganacsatada soomaaliyeed dalka hantidooda ugala baxayaan dalalka deriska ah inay ku ganacsadaan uga doorbidayaan mise og tahay in dalka ay ku sii yaraanayso lacagta kaashka ah kaalinintee leeg ayay dowladda federaalka ku leedahay arrinkaas maxayse yihiin bangiyada loo xilsaaray ururinta kaashka ee dibadda loo daadgureeyo waxaan idiin soo gudbi doonaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo kashifaya dhaqaale burburka ay dalka ku haysa dowladda oo isaga ka tirsan yahay dhuuxa sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbi doonaa culimo iyo abwaano soomaaliyeed oo kelimaad ka jeediyey xafladdii loo qabtay dufcada labaad arday ka qalinjibisay machadka almacrifah athanaawi ee bu'aali ka dhacday dhuuxa waraysiyada waxaan sidoo kale caawa ka marnaan doonin taxanihii haliyeeyadii badar iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
aynu soo qowno caawa qodobkeen ah inuu ugu horeeyo ee barnaamijka caawa deegaanka tardo ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxaa gacanta ku haya oo ku hoyanaya milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin ka gadaal markii maantay ay si nabadgelya halkaasi kula wareegeen waxaana deegaanka isaga cararay ciidamadii ka tirsanaa dowladda federaalka ka gadaal markii ay ka warheleen inay kusoo wajahan yihiin cutubyo ka tirsan shabaabul mujaahidiin haddaba maxaad ka taqaanaa istaraatiijiyadda iyo sidoo kale mandiqada uu dhaco deegaankan maxayse yihiin degmooyinka muhiimka ah ee ka kala tirsan shabeellaha dhexe iyo hiiraan ee uu isku xiro waxaa arrimahaasi iyo sidoo kale askar aad u tiro badan oo kasoo baxsanaya safka dowladda federaalka oo isku dhiibaya wilaayadii hiiraan laga wareystay weliga wilaayadii islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan waraysiga waxaa la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ee ku hadasha afka shabaabulmujaahidiin
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waa habeen isniina taariikhnu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri idaacadda islaamiga alandalus waxay caawa mar kale waraysi la yeelanaysaa waaliga wila islaamiga ee hiiraan sheekh gulid abuunabhaan ugu horeyntii sheekhna alwaali kusoo dhowow idaacadda islaamiga alandalus waa dhowahay walaal idaacadda andalus waa ku dhowahay sheekhna alwaali waxaynu la soconnaa maanta ciidamada mujaahidiintu waxay la wareegeen deegaanka tarda malka waran deegaanka iyo xogihii ugu dambeeyey ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waa sidaad u sheegtay tardo waxay ku jirtaa gacanta mujaahidiinta ee waxaa mar labaad ku soo noqotay raayatu tawxiid in laga taago caawa waxaa ka taagan deegaanka tardo raayatu tawxiid baa ka taagan waxaana ku sugan mujaahidiinta xaq udirirka ah waa tahay sheekhan alwaali deegaankan tardo ee maanta mujaahidiintu ay la wareegeen waa deegaan haynkee ah tardo waa meel muhiim ah waxay ku taallaa bariga wilaayada islaamiga hiiraan ee qaybta koofureed bay tarda ku taallaa ee tarda waxay xidhiidhisaa waddada dheer oo marto ka imaado ee gobolka shabeellada dhexe oo khaasatan soo marto ceelbaraf waddada soo marta oo u socota ee beledweyne ilaa gobollada dhexe aado ayay bartankeeda ku taallaa ee waa magaalo muhiim ah waa deegaan muhiim ah ee waa meel ceelbiyood ee uu ku yeelo riig ah tarda marka waa dhul daaqsimeed waxay haysataa aada u weyn oo makhluuq tiro aada u badan ah ayaa ku nool ee cadowga oo waayeyna waxay u tahay ee ayaga waxay u tahay nagso in gacanta mujaahidiinta ay soo gashana waxay u tahay ee nasri iyo guul iyo qalbijab cadowga ku imaanaya labadaba waa ay tahay tarda marka waa meesha noocaas ah waa tahay deegaanka tardo marka laga hadlay si gaar ahaan muhiimad aankaya iyo cadowga u lahayd talis aankaya ayaa ugu yaalay maxamedow sidaan xusay tarda waxay ku taallaa jidad aad u tiro badan baa soo gala qofka tarda jooga wuxuu aadi karaa moqokori qofka tarda jooga wuxuu aadi karaa jalalaqsi qofka tarda jooga wuxuu aadi karaa bula burde qofka tarda jooga wuxuu aadi karaa meesha la yidhaahdo beledweyne tardo waxay deris la tahay dhanka kale wilaayada islaamiga shabeellada dhexe oo waxay ku taallaa bartamaha qiyaastii aadanyabaal iyo ceelbaraf meel ku aadan oo jidka jayga oo dheer ayaa waxay kasoo jirtaa dhinaca galbeed tarda marka ee, waa meel muhiim ah markii loo fiirsho istiraatiijiyada ama juqraafiga ay dhacdo tarda marka waxaa ku nool mujtamac aad u tiro badan khaasatan dadka xoolaha dhaqdo dhulka ay ku nool yihiin weeye ee cadowga waxay u lahayd micno weyn waa meesha ugu badan oo cadowgu ay wax ka fasaadinayeen baa la dhihi karaa waa meelaha ay lahaayeen ama ay ku tashanayeen ama aad undad iyo wax aad ka kasbataan Ee, dhanka kalena mujaahidiinta waxay ugu fadhidaa qiimo weyn waa meel ee, dacwadii laga nashrin karo waa meel ee, yacni isu keeno ah markii la fiirsho waxay isu keeno u tahay dhul badan sidaa darteed tardo cadowgana muhim bay u ahayd waana waayeenoo dhabarjab bay ku tahay ilaahayna mujaahidiintu gacanta u geliyey ayagana waxay u tahay hawshii ay wadeen iyo dacwadii iyo risaaladii la waday iyo jihaadkii ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa lagu difaacayey ayaa waxay u tahay guul usoo hoyatay waa tahay sheekhan alwaali waxaan la soconnaa waraysigan waraysigii ka horeeyey waxaad baaq toobadkeen u dirtay murtidiinta si guud ka waran baaqaas maxmudow baaqa towbadkeenka oo aan dirayno waxaan fartoomaynaa amarka alle subxaanahu wa tacaala oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadiisa wuxuu jecel yahay mar walba inay tawaabin yihiin wuuna ku farxaa alla subxaanahu wa tacaala markii addoommadiisa ay toobad keenaan wixii aan shalayba wadnay maantana aan matalayno waa risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabigana waxaa ilaahay la soo diray naxariis wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ilaahay nabigana naxariis buu la soo diray mujaahidiintu qasadkooda qabiil uma dirirayaan maslaxo kaloo adduun uma dirirayaan keliya waxa loo dagaalamayo oo nafta u baxayso oo maalka u baxayo maskaxda u baxayso waa doonista dacwada ama risaalada nabigeena calayhi salaatu wasalaam dadka inay gaarto ummadda tan inay addoommo u noqoto allah ayaga abuuray oo baariga ah inay addoommo u noqdaan kulligan ilahayn addoommo inaan u noqono cidda aan caabudayno cidda aan amarka ka qaadanayno cidda aan jeclaanayno cidda aan raacayno cidda aan kitaabkiisa ku dhaqmayno inay noqoto allah subxaanahu wa tacaala liajli haadaa qofna uma rabno sida nebigeennaba uu ahaa calayhi salaatu wasalaam inuu naar galo adiga inaad naar gashay ma rabtid ana inaan naar gala ma rabo qof kale inuu naar galana ma rabno ilaa qofkii muto cadaaladda ilaahay ay sidaa ugu qunta markii laga tago annaga waxaanoo dadkan risaalada inay gaarto ilaahayna wada rumeeyaan xumaantana laga soo laabto liannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam da'bigiisii dhaqankiisii bay ahayd in ummadda aan naar loo ogolaan nabiga nin baa u yimid salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu caleyh iyadoo xabadda bilaabanayso wuxuuna ku yidhi waa ku imid waxaan rabaa inaan dagaalka kula galana waa rabaa inaan islaamana waa rabaa ma hadhow baan islaamaa mise haddaan islaamaya nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aslim uma qaatil islaam adoo muslima dirir si aadan naar u gelin leanno hadduu markaas diriro isagoo aan tawxiidsanin oo ilaahay rumaynin waxa weeye dagaalka uu markaas saxaabada dhinacooda ka diriray wax qiima uma lahayn annaga axadka aan ku dayanayna waa suubanahaas sala allahu calayhi wasalam haddaan warkayga soo koobo baaqa toobadkeenka marka inaan dirno marna aanan ka daalaynin haddana aan sheegayno mar walbana aan sheegayno waa sidaas ilaahay subxaanahu wa tacaalana dad buu qalbiyadooda ku anfacay waxaad ogtahay maxamed usbuucan waxaana soo gaaray ninkii ahaa ee watay r b g-ga ee gantaalada badan watay cabdi cilmi ilaahay subxaana wa tacaala baa qalbigiisa geliyey wuuna ka soo saaray wilaayadana waxay ula dhaqantay si aad u qiimo badan maantana waa nin walaalkeen ah oo maceenna ah nagu tashanaya oo aan ku tashanayno axad kasta iyo qof kasta oo xumaantaas ka soo laabtana sidaas ayaan isu walaalaysanayna maxmud way badan yihiin laakiin inaan dul istaagan ninkan runtii wuxuu igu lahaa saamayn gooni ah cabdi cilmi laakiin sida idaacadda andalusba ay baahinaysay dad tiro badan ayaa yimid dhammaantood wilaayadu waxay ula dhaqantay si aad u qurux badan qiimo badan kuwo kalena hadda dariiqa ayay ku soo jiraan oo u imaanayaan waxa ay naga filayaanna waxaa weeye inaan u soo dhowayno si ay walaalnimo ku jirto si jacayl uu ku jiro iyo danqasho ee, oo aanan marna qofna u rabin inuu khalad iyo xumaan ama gaalnimo ku jiro waa tahay sheekhna eh, su-aasha ugu dambeysa fariin anke ayaa diraysaa oo bulshada wilaayada guud ahaan gaar ahaan dhanka bariga iga hiiraan oo howlgalladu ay ka socdaan maxamudow fariinteenna waa hal un fariin horeyna waa ugu celcelinay kamana daalayno ilaahaygiina abuuray subxaanahu wa tacaala sheegidda xaqa iyo muxuu xaqiiqada waad aragtay ilaahay kitaabkiisa inta uu kaga hadlay suubanaheennii calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inta uu la khitaabay ama uu ku celceliyay waad aragtay ee sida aan horeyba u sheegay annaga maanta annagaa matalna rasuulkeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam dhaxalkii annabigeenna ka dhaxalnay oo ah kitaabka iyo sunnada cidda maanta haysata ummadda muslimiinta ay caalam ku matalaysana waa annaga iyo in kale annaga waxa aan rabno ama fariinta aan diraya ay tahay dadkaas khaldamay xumaanta ka dhacday inta aan leenna waxaa weeye wardeegaanadiinni ku soo laabta oo wilaayadiinni u soo laabta oo cadow ha u garab noqonina marna etoobiya derbigeeda ha noqonina in maanta niman ee danaystayaal ah oo wax dan oo idinka leeyihiin aysan jirin inay idin isticmaalaan inaad u noqotaan etoobiya derbi ama xayndaab marna etoobiya xayndaab ha u noqonina khaladku horey baan u sheegnay waa dhici karaa bini aadamku waa khaldamaa waxaan rabnaa in laga soo noqdo xumaanta in laga soo noqdo waxa aan rabna waxaa weeye inaan ku wada walaalowno kitaabka allah iyo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fariinta aan diraya waa noocaas marna etoobiya aysan idan adeegsanin wax hadhow aan meel laga soo qabta lahayn yaan maanta lagu kadsoomin dad aan dan idiin hayna xarigiinna ama hoggaankiinna ha u dhiibanina ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisa adinka aad leedihiin ayada matala ayadaa nagu wada filan ayada aan u wada dad noqonno intaasaan leeyahay waa hagaagkaasi wuxuu ahaa waliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan dhanka kale gudoomiyaha deegaanka tardo ugu magacownaa dowladda federaalk ayaa isagoo baxsad ah waxa uu sheegay inay rajeynayaan inay noolaadaan gudoomiyihii hore ee deegaanka tardo ee dowladda federaalk ee saakay laga ceeriyey ee lagu magacaabo cismaan xuseen guure ayaa waxa uu sheegay in deegaanka ay isaga carareen kadib markii ay ka warhaleen inay kusoo wajahan yihiin cutubyo ka tirsan milatariga shabaabul mujaahidiin cismaan ayaa sidoo kale mar wax laga weydiiyey qorshaha u degsan wuxuu sheegay inay jiraan qorshayaal badan balse uusan warbaahinta ka sheegi karin laakiin wuxuu caddeeyey inay rajeynayaan inay noolaadaan haddii wax natiijo ah laga waayo dagaalka ay dowladda federaalka kaga jirtay hiiraan ee hadda guuldarada ku dhammaaday isagoona tilmaamay inaysan tabar u haynin koox ay maraykanka iyo dowladda federaalka ka daaleen oo ula jeedo xarakada shabaabul mujaahidiin
marka xaaladaasaa tarta ka dhacday markaan ayagoo duulaya saakay soo dhex yimideen xoogaa meelaha sabaxyada dhalo ka dhaceen khasaaraha hadda oo meesha ka dhashayna wuu yar yahay haddana oo magaalada ayagaa jooga wallahi hadda dagaal ma uusan dhicin oo dadku waa meeshii hadda koro ciidankii joogay iyo ciidanka meesha ku yimid waana laga kala tegey ayaguna hadda magaalada waa yimideen ley waxay oon samayn rabeenna way sameeyeen haddana weli ayagaa jooga in hadda ay juqdaadeen dib u laabteen in kusugay lama aqaano hadda qof warbixin ka bixi kartaa ma jirto aniga hadda magaalada waa ka baxnay marka magaalada geesaan uga baxnay wallahi ninka qorshe waa noo qorshaysan yahay laakiin qorshahayna hadda ma ma aan rabo in inta ka sheego laakiin qorshe wuu noo jiraa oo qof noolo meel joogo qorshe la-aan uma jiro wallahi adeer horta hadda urur caalamiya oo argagixisaho dowladaha adduunka oo maraykanka la dagaalami karto laakiin waa qorsho in la sameeyo ama macno leh oo haddii xataa dagaal la gelayo dagaal macno lahaa la gelaa sababteeda dadku inay noolaadaan ay nafsadoodu baaqi sii noqoto ayay rajaynayaan insha allah waxaan rajaynaa in qorsho wanaagsan oo maridhali doona oo imaan doona ayaan rajaynaa hadii la yidhi wax dowladii soomaaliya ay waxba ugu aali wayday oo adduunka caalamka waxba ugu aali wayday waxba uguma hadlayso laakiin waa on oo fikriddii ama qaabkeeda wax ku qabay hadduu ka tago waa in aad haddana aad bedelato oo qorsho labaad sidii aad ama nafsadaada ku seefgaray laheeday ama aad dib uga uga samayn laheeday qofka qaabkaad u noolaaday inaad ku fikirto marka hadda kolley dagaalka dowladdii soomaaliyeedna way ka fadhiisatay hadda qofku meeshuu ku noolaa karo oo musliga gaal qofku la noolaa karo inuu dib u galo oo la noolaado aniga fikraddu saasay ila muuqataa kaasi wuxuu ah guddoomiyihii hore ee deegaanka tardo ee dowladda federaalk ee saakay deegaankaasi laga ceeriyey cismaan xuseen guure
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هل وداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaa dhegaystayaal maqlaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa wargeys ka soo baxa maraykanka ayaa waxa uu baahiyey warbixin uu ciwaan uga dhigay trump waa inuu joojiyaa dagaalka aan dhammaadka lahayn ee uu kaga jiro soomaaliya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo soo jeedinayaa wariyaheenna yaasir cabdalla warbaahinada reer galbeedka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya qorshaha uu maraykanku ku waajahayo duulaankiisa soomaaliya kaasoo dhiigbax joogta iyo hoos u dhac dhaqaale kala kulmaya dagaalka uu kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab wargeyska the hill oo laga leeyahay dalka maraykanka inta badanna ka hadla arrimaha siyaasadda ee dalkaas ayaa baahiyey maqaal ciwaan looga dhigay trump waa inuu joojiyaa dagaalka aan dhammaadka lahayn uu kaga jira soomaaliya kaasoo uu qoray nin lagu magacaabo alex madajiyaan oo uu horey ugu soo shaqeeyey aqalka koongareeska kana faallooda arrimaha siyaasadda dibadda ee maraykanka qoraaga maqaalka ayaa hadalkiisa ku bilaabay hadalheynta xoogan ee uu reebay dagaalkii ka dhex qarxay xukuumadda shiicada iiraan iyo maamulka yahuudda iyo kulug lahaanshiyaha maraykanka ee dagaalkaas isaga oo shacabka amerikaanka ah dareensiinaya doorka ay dowladoodu ku leedahay dagaalka ka holcaya daafaha caalamka taasoo aysan wax faa-iidaha ugu jirin dadka amerikaanka ah ee dhaqaalahooda loo adeegsanayo duulaanadaas alagkiis ayaa tilmaamay in dagaalku uu maraykanka kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu noqday mid ka mid ah howlgallada ugu wakhtiga dheer ee maraykanka kaga jira caalamka wax saameyn aanu ku yeelan habsami u socodka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka ay dowladeenu kula jirto al-shabaab wuxuu socdaa ku dhowaad labaatan sano mana jirto natiijo wax ko-ool ah oo muujinaysa guul laga gaaray duulaankaas indhola-aanta ah marka laga reebo in aan ku khasaarnay dhaqaalo aad u badan ayuu yidhi qoraaga maqaalkan uu baahiyey wargeeska the hill siyaasigan horey ugu soo shaqeeyey aqalka koongareeska maraykanka ayaa sidoo kale tilmaamay in iskudayada uu maraykanku ku doonayo inuu joogitaan ballaaran ku yeesho geeska afrika marmarsiiyana uga dhiganayo la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay siyaasad khaldan maadaama maraykanka uusan wax ilaaqo ah la lahayn marinada geeska afrika mas-uulkan hore wuxuu si aad a u dhaliilaya siyaasiyiinta ku doodaya isku xirka ganacsiga maraykanka iyo khalkhalka soo food saari kara marinka suweys wuxuuna sheegay in xiritaanka marinadaas uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhaqaalaha washington hase ahaatee ay dhabarka ka jebin doonto isu socodka dhaqaalaha shiinaha wuxuuna baaq dheer u diray shacabka maraykanka isagoo sheegay in dowladooda ay ku jirto dagaal aysan wax faa-iido ah ka lahayn wax dan ana aysan ugu jirin alagkiis ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump u soo jeediyey in uu soo afjaro dagaalkan aan dhammaadka lahayn dhanka kalena uu joojiyo dhiigbaxa ku socda ciidankiisa ku sugan gudaha soomaaliya wuxuu sidoo kale ugu baaqay in dhaqaalaha maraykanka ugu baxaya siyaasadda dibadda loo weeciyo wax ka qabashada arrimaha gudaha ee maraykanka dowladeena ma aha inay farageliso dagaal kasta oo ka socda caalamka mana aha inay duulaan ku qaado dal kasta oo ay kasoo baxaan ururo jihaadi ah iyadoo uusan jirin wax istaraatiijiyada oo dalkaasi inoo leeyahay ayuu yidhi alagkiis oo ah qoraaga maqaalkan uu baahiyey wargeeska the hill ee kasoo baxa dalka maraykanka warbixintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo waayadii lasoo dhaafay ay isa soo taraysay qayladhaanta kasoo yeeraysa mas-uuliyiinta iyo dadka saameynta ku leh siyaasadda maraykanka kuwaasoo had iyo jeer ku baaqaya in washington ay lugaha kala baxdo dagaalkan dabadheeraaday ee uu maraykanka kaga jiro soomaaliya tobanaankii sano ee lasoo dhaafay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijka dhuwaxa waraysiyada qeybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan xalqada lixaad ee taxanaha haliyeyadii beder waxaa soo jeedinaya sheekh cabdulilaah abu khaalid
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شخصية اللي حاد ما أنت كهذا إن شاء الله وهليقة اللي حاد وأنه كهذا إن شاء الله فلسلة وحاوي صحابي وينا بلال بن الرباح رضي الله عنه نبي حوجري بلال وحان مقلي كبها كشقرته ضيان مقلي هرتي إذا كان مقلي في الجنة adoo iga horeeya maqlo kabahaga shaqadii kabaha ka baxaysay ayaanba maqlay marka bilaal waxa weeye mawla abubakar abubakar baa xoreeyey wacatiiquhu abubakar baa ka xoreeyey ninkii maxaa la yihahdaa gumaysan jiray ee reer qureysheed ahaa kunyadiisna waxaa la yihahdaa bilaal waxaa la yihahdaa abu cabdalla la yidhahdaa gabadh waxaa dhashay gabdhihii suraada ahayd gabdhihii addoonta ayaa dhashay hooyadii magaceedana xamaamaa la odhan jiray wa kaanat libacdi bani jamax qolahaasa iskale addoon u ahayd waxaa la yidhahdaa bilaal wuxuu ahaa xabash baa la yidhahdaa waxaa kaloo la sheegaa inuu ahaa mawaalid xijaas inuu xijaas ku dhashay asligiisu hadduu doono xabashi aado laakiin kolley isagu bilaad xijaas buu ku dhashay dhulkan barakaysan buu ku dhashay maka iyo madiina ay ku yaalaan bilaad xijaas buu ku dhashay waa min asaabiqiina lilislaam dee afartii u horreeyey buu ka mid ahaa baa sida la sheego siiradii axaadiista ku sugan wuxuu ka mid ahaa dadkii aada loo cadaabay diintooda loo dhibay ee la tun jilicsaday mu'miniinta ahaa aad baa loogu tacdiibiyey meesha marka la yidhaahdo inuu diintiisa ka noqdo ayaa loo tacdiibinayey ma siinin wax kelmad keliya ma siinin oo ay maaragtay quraysh kama yeelin waxay ka doonayaan kelmad qura kamay helin wax tanaasula iyo wax jilica kamay helin ninka cadaabi jiray ama tacdiibin jirayna waxaa laodhan jiray umayata ibnu khalaf marka ninkaasaa tacdiibin jiray markii dambena wuxuu noqday lazama nebiya nebigu ayuu laazimay oo meelle kama aadi jirin nebigu la noolaa wa kaana muadinuhu nebiga ninka uadimu ahaa wuxuu la marka nebiga wuxuu la kala qayb galay dagaaladii oo dhan buu kala qayb galay iyadan midna laga reebayn wuxuu kaloo ahaa khaazinu rasuulillaah bilaal bu maalka u dhiib jiray nebigu meesha maanta aan wasiirka maarata maaliyadoo kale halkaasuu nebiga booskaas uu joogay radia allahu canhu kelimatu tawxiid axadun axadun waxaa weeye waxaa mashhuura inuu markay garaacaan gaaladu kelmadda uu adeegsan jiray kaana yaquulaha xiina yucadibuhu almushrikuun kelmadaas axadun axadun say kasta u garaacaan ka noqo diintaada maya axad axadun buu hayn jiray waxay u gelin jireen dirac bireed kulul dhul qoraxa oo kulul wey dhulka xijaas markaasay banaanka u saari jireen suu meesha ugu shiilmo qoraxday dhigi jireen isagoo amuru bireedna ay u geliyeen markaasuu halkaas haddana wax tanaasul umuu samayn axadun axadaasuu moortay odhan jiray tawxiidku ku dhegay oo goosnabeedka ku qabsaday marka ilaahay kor wuxuu ugu qaaday sharafta bilaal qur-aanku ilaah kor ugu qaaday ilahay ku cizeeyey mujtamacii uu ku dhex noolaayo almawaali iyo dadka addoonta aan wax sharaf siin jirin dhexdooda ilaahay maaragtay markii islaamku yimi baa laga doortay oo wuxuu noqday min saadaati quraysh buu noqday bilaal saxiix bukhaari waxaa ku yimi kaana cumar radiallahu canhu yaquul cumar wuxuu odhan jiray abu bakrun radia allahu canhu sayiduna abubakar waa waaskeeni actaqa sayidana sayidkaynina wuu xoreeyey sayidka kale uu sheegaya marka waa bilaal abubakar waa sayid sayid kale oo bilaalna wuu noo xoreeyey buu odhan jiray cumar radi allahu canhu hadalkaasna wuxuu ku sugan yahay saxiix albukhaari buu ku sugan yahay nebigu wuxuu ugu bishaariyey aljannada isagoo weli adduunyada jooga baa jannada loogu bishaariyey bilaal nebigu salaadii subax markii la tukaday bilaal mar buu yeedhay yaa bilaalu bilaalo waxaad iga sheekaysaa camalka ugu fiican ilaahadka inaad wax kaga hesho aada rajaynaysa waa maxay waxaan maqlay xalay waxaan maqlay kabahaaga shaqadhoodii iyo shaqafshaqatoodii oo hortayda jannada ay hor socdaan maqlay bilahi markaa wuxuu yidhi maa camiltu camalan fi lislaami arjaa cindii manfacatan camal aan isleeyahay ilaahay kaga rajaynayo inuu dheef iga siiyo oo igu badbaadiyo camalkaan ugu jeclahay aanu malaynayo waxaa weya inuu ilahay igu badbaadinayo wax kale ma ahay anii anigu waxa weeye markaan weysaystaba fii saacatin min alleyli ow nahaar habeen ha noqoto maalin ha noqotee markaan weysaystaba waan tukadaa salaad baan tukadaa weyse kastoo aan qaato salaad baan ku tukadaa wixii ilahay ii qoraan tukadaa buu salaad kastoo maaragtay mar kastoo aan dahaarsado aan weyse qaato wixii ilahay qoro salaadaa oo ragcada ayaan tukadaa buu yidhi bilaal marka waxaa loo rajaynaya inuu noqdo adwalu nnaasi canaaqan yowma alqiyaama dadka ugu qoor dheer maalinta qiyaama dadka inuu noqdaa loo rajaynaya liannahu nebigu sal sl mu'adiniintu waxaa weeye وأول الناس أعناقا يوم القيامة ويان وأنا أول مؤذن بوها النبي صلى الله أذانك ومارت مؤذن شري النبي صلى الله عليه مؤذن بولها بلال يو أبو محذورة يو عمر ابن من مكتوم صدح حاسة أديم شري مركو بلال مقنادو مرت وسنشوغن أبو محذورة يا أديم شري هدو أبو محذور نكل يا أبو محذورة ومقني هنا وحا أديم شري عمر بن مكتوم يا أديم شري bilaal wuxuu maaragtay beder buu ka qayb galay si wacanna waa u dagaalamay si wanaagsan ayuu maalinta u dagaalamay wuxuuna dilay ninkii adoonsan jiray ninkii adoonsan jiray oo ahaa ubay ibnu khalaf isagaa dilay baa la yidhaahdaa markuu arkay bilaal dagaalka inuu ku jiro ninkaasu waa dhawaaqay yaa wuxuu yidhi Umay- umayo wuxuu yidhi laa nawjawt id naja ninkan hadduu maanta ilaahay ba ima badbaadiyo ninkan maanta hadduu badbaadiyo yani labadayada mid baa soconaya weyo maanta aniga ninkan mid baa baxaya marka muslimiinta baa kusoo ururay markuu qayliyey iyagana way la dileen marka bilaal ninkaasuu ahaa radia allahu canhu Eh, markii dambena bakar buu ku yidhi abubakar ii saamaxay oo ii ogolow inaan aan ribaadka aadiyo shaam aado dhulkii lagu dagaalamayey ruum lagula dagaalamayey abubakar waa u diiday cumarna markii dambe isna sidoo kale buu ka- cumar way sii daaya buu ku yidhi cumarna markii dambe uu ka yeelay wuxuu yidhi dayaad markaa mu'adin noqonaya hadda adigu naga tagto ilaa ninkii mu'adinka ahay dadku dhan yaqaanay meesha ka adimi jira tahay markaa saxaabi kale ayuu ashe- u ishaaray oo yidhi ninkaasaa maaragtay idiin adimi doone ifasax markii dambe shaam buu tegey halkaasuu ribaadka ka galay shaam buuna ku dhintay meesha le dimashq ayuu ku dhintay meesha loo yaqaan baabu saqeer maqbarata maaragtay dimashq halkaasaa lagu aasay bilaal saasuu maaragtay eh, bilaalna taariikhdu soo ahayd radia allahu canhu waardaah wasala allahu calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin قبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaan intii uu xilka dib ugu soo laabtay xasan sheekh maxamuud waxaa dalka soomaaliya laga saaray sida warbixinno lasoo bandhigay lagu caddeeyey lacago balaayiin dollar ah kuwaasi oo horay dalka u yiilay lacagahanna way lahaayeen ganacsatada soomaaliyeed ayaa waxa ay door bideen in ganacsigooda iyo sidoo kale dhaqaalahooda ay geystaan dalalka deriska ah sababo ku aadan damaca fogaaday ee xukuumadda xasan sheikh ay la soo baxday taasi oo ku salaysan canshuurada kala jaadka ah ee maalin walba lagu soo kordhiyo ganacsatada iyadoona inta ay dheer tahay isbaarooyinka xaddaafka ah ee yaala muqdisho iyo sidoo kale goobaha kale kuwaasi oo ay dhigteen dowladda federaalka waxaa intaa dheer in dowladda federaalka ay dalka soo gelisay amaba shatiyo ay siisay bangiyo laga leeyahay waddamo shisheeye kuwaasi oo dalka soomaaliya ka daabulo kaashka haddaba arrinkan waxaa ka hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka hadda dhaqaalaheenni maxaa ku dhacay lasti two three years four to five billion aa laga saaray muqdisho keliya oo nairobi ilaa africa lagu maalgelinaya dadka ganacsatada daawadiisa waxay ku leeyihiin riteen ma leh maalgashiga xamar dhaqaale ma leh wax ka soo noqonaa ma leh toban isbaaro toban canshuur toban tikida kor taalo lacagta haddaan gelina dalka wax ka soo naasa caddaanaya ma leh faa'iide ma helayno marka nairobi aa iga fiican inaan ku maalgashado saa riteen alle qofku wuxuu fiirinayaa lacagtiisa wuxuu fiirinayaa businesska riteen ma leh bangiyo ajnabiyaa la keenay oo doolarka qaada annaga lacagteena waa doolar ilaa hadda soomaaliya doolarkana amerika iskale annaga ma lihin banki ajnabiga waxaa yimi lacagtii kaashka xamaroo ka qaadaa sidiisii ganacsadii bannaanka saa ka siinaa doolarkii yaaba kaashkii caadiga hadda waxaa lagu macaamilaa wayar bes waaye bangiyada dhan haddii maanta la yidhaahdo xamar ha laga raadiyo caasimaddii intaasoo milyano doolar maba la heli karaba marka burburka dhaqaalaha ku socdaane mid sahlan maaha yaana ka shaqaynaya dowladdii la rabay inay shaqada abuurto dowladdii la rabay inay investmentiga maalgeli ay xoojiso ay dhiirigeliso ganacsiga dadka maalgashiga wax- oo dalka maalgashanaya ajnabi maba noo imaan hadeertaan laba shirkadood oo turkiya oo elaboorka iyo joogto garoonka diyaaradaha iyo dekada jooga oo maalintay soo galeen hal inji aan ku darin lacagna ka qaada keliya noo jooga hal inji hal taaka kuma aysan darin oo horumar ah lacagta basay ka daldashaan lacagtooda intay soo ceshteen maahan toban jeer ka badan soo ceshteen markaas toban sana hadda kusii dhow yihiin inta ay meesha haystaan soomaali waa waxaa dalka maalgashta soomaalida ritaan waa weyse dhaqaaladii waa la baxeen ilaa angola la sii jiraan haddeertaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qaybta labaad munaasabadda ah ka dhacday magaalada bu-aale kalimaadkii laga jeediyey ee lagu soo xirayey dufcada labaad ee machadka almacrifa athanaawi ayaan goordhow idiin soo wadnaa balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka in ka badan afartan qof ayaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday xasuuq cusub oo ay maleeshiyaadka r s f ka geysteen waddanka suudaan warbaahinta maxalliga ah ee ka soo baxda dalka suudaan iyo tan caalamiga ayaa labaduba tan iyo saaka tabinaya dhacdo aad u foolxun oo noqonaysa xasuuq cusub oo ka dhana shacabka maatada ee reer suudaan islamarkaana ay ku kaceen maleeshiyaadka r s f ee uu hogaamiyo dagaal oogaha lagu magacaabo moxamed xamdaan doqlo shabakadda dhakhaatiirta suudaan ayaa maanta shaacisay in dad fara badan oo rayid ah ay dhimashayoo dhaawac ku noqdeen weerar ay maleeshiyaadka taageerada degdega ah ku qaadeen deegaan ku yaala waqooyiga gobolka kordofaan ee bartamaha suudaan shabakadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada taageerada degdega ay faldembiyeed foolxun ka geysteen deegaan dhaca waqooyiga gobolka kordofaan iyagoo halkaasi ku dilay kow iyo toban qof oo rayd ah oo ay ku jireen saddex carruur ah oo aan waxba galabsan halka soddon iyo kow kalena ay ku dhaawaceen oo ay ku jiraan sagaal haween oo qaarkood uur lahaa maleeshiyaadka r s f ama dacmu sariic ee xiriirka dhowla leh dowladda imaaraadka carabta ayaa caadeysatay daadinta dhiigga dadka abriyada ah ee ku nool dalka suudaan iyagoo dhowaan diiday inay xisaarka ka qaadaan magaalada alfaashir oo ay gudaheeda ku go'doonsan yihiin boqolaal qof oo rayd ah kuwaasi oo xaaladooda aad loogu deerinayo ugu dambayntii dad hor leh ayaa ku shahiiday duqeyn ay diyaaradaha maamulka yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay ku garaaceen marinka khaza ilxogeedyada caafimaad oo ku sugan gudaha jiidda khaza ayaa ku warramaya in maanta oo keliya ay jiidda khaza ku shahiideen dad tiradoodu gaaraysa ilaa toddobaatan qof oo soddon iyo shan ka mid ah laga soo diiwaangeliyey magaalada khaza oo ah tan ugu weyn marinka sidoo kale ilaxogeedyada caafimaad oo ka soo baxa isbitaalka shuhadaa al aqsa ee ku yaala magaalada deer albalax ayaa tilmaamaya in maanta oo keliya isbitaalka la keenay meydad ku dhowaad toban ruux oo lagu sii daray dad dhaawacyo qaba kuwaasi oo ay barkood yihiin carruur yaryar kadib markii ay diyaaradaha maamulka yuhuudda duqaymo xooggan ku ekeeyeen xerada barakacyaasha ee al nusayraad ee ku taala bartamaha jiida khaza isla maanta duqayn diyaaradeed oo uu maamulka yuhuudda ka fuliyey goob lagu qaybinayey biyo iyo raashiin oo laga hirgeliyey bartamaha marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday dad gaaraya toban qof kuwaasi oo qaar iyaga ka mid ah aanan la helin meydadkooda wararkii caalamkana dhegaystayaal halkaa ayuu ku idil yahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag intiinii xalayna la socotay waxaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ah kuu soo gudbinay qaybta koobaad kalimaadkii laga jeediyey xaflad sagootin ah oo ka dhacday masjidka jaamaca degmada bu-aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe taasi oo maktabka tarbiyada iyo tacliinta mujaahidiinta al-shabaab uu u dhigay dufcada labaad machadka almacrifa athanaawi kuwaasi oo soo qaatay marxaladda waxbarasho oo u socotay muddo afar sano ah culimadii kelimaadka ka jeediyay munaasabadda waxaa ka mid ah sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey raggan dhalabada ee maanta halkaa fadhiya xafladda loo soo xirahayo haddee dhowrkaas sano waxay baranayeen haddee waa diin ilaahay waa shareecada islaamka iyo haddee tajaaribtaas bilo-aadamkuna haddee aqoontaas waxay leedahay meel lagu shubto waal bay leedahay lagu shubto waxaan ka bilaabaynaa waalkii waxaa laga yaabaa dad badan oo wax baranahay sanawaad sanawaad hal xabba inayn isla haynin sababtu waa waalkii wax lagu shuban lahaa yayba diyaarsaninba
sidoo kale waxaa isagana kelimad halkaasi ka jeediyey sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada allah ayaa mahad iskale walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala haydin barakeeyo wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan waxa aad qaadateen waa in yar marka la fiiriyo waxaa idinka maqan dardaarankaygu wuxuu yahay inaad cilmiga siyaasataan waxaanad hesheen fure ee macnaha ku dadaala waa iga waano waxaan kaloo idin leeyahay walaalayaal waxaa laydin baray oo aad meeshaan ku soo bandhigteen waa wax aad iyo aad shawq aan u qabno maxaa yeelay baahida noo haysa ayaan ognahay arrintaa iyada ah intaasi kadib waxaa isagana xafladda ka hadlay sheekh mustafa asalafi oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أولا أهنئ أبنائي الفضلاء المتخرجين من معهد المعرفة للعلوم الشرعية والتجربية وأقول لهم أحسنتم أحسن الله إليكم إلهي سبحانه وتعالى علمك إن هيدين بركايو كوا علم نافعنا الله إذن كغدقو إلهي سبحانه وتعالى مد وبال عليه عليكمنا إلهي ذنك غمدغو بارك الله فيكم علمي والأكتهين له شرف وحان أبفلا فضلي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وحد أكتهين دردارنك قيمها بطنا أبو الإسحاق البيري ويلكي سمو دردارمي أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت waa hagaag munaasabadii ka dhacday magaalada bu'aaleh ee lagu soo xirayey machadka almacrifa athanaawi dufcadiisa labaad ayaan ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan abwaan cabdilwaaxid gamaadiid oo ka mid ah martidii lagu casuumay xafladda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياري وسلامتي قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وعلم آدم الأسماء كلها أبيه النبي آدم عليه السلام أنت كلاوح ديرات كجهلة ومكي والله ولا علمك ديرات بكهلة حتى الملائكة كقدم بيصي علمك وكي إمام الشافعي والله تعلم فليس المار يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل علمه من جاهل هداد كنت راهدو أقويهم باتها يوفرح يا شاركا كوينانية haalidkeedana dhirif iyo cadhow ka muujinaya haddaad ku tiraa jaahil baad tahay waxba idin kala dareeri maayaan qiimuhu leeya baad halkaa ka garanaysaa cilmigu waa awood in kaana diiniyan aw maadiyan ama maadi ha noqdo ama diini ha noqdo cilmigu waa awood haddii lagu dhex fadhiisto ilaahay markuu inooga warramaya muxuu yidhi wayabquunaha ciwaja gaala qurulaydu diintay ku dhex fadhiisanaysaa way qallowcinayaan waa hagaagkaasi wuxuu ahaa abwaan cabdiwaaxid gamaadiid waxaan idiin soo gudbi doonaa imtixaan laga qaaday ardayda natiijadii oo lagu dhawaaqay iyo shahaadooyin la guddoonsiinayo balse aynu ka hormarino waxaad ku soo dhowaataan sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo halkaasi kelimad ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام عليكم الله يا معد اسكال سبحانه وتعالى الله إنه كل مي مكان كان خير كبدن وحان روا إن شاء الله تعالى بعد الحمد لله إن أم هذا عليو قيادة عملك جزاهم الله خيرا بعد ذلك وحان أم هذا علينا ولا لها مكتب التربية والتعليم tacliim oo iyagu juhuuddan maanta midhaheeda aan guranayno ina soo gaarsiiyo sabab u ahaa ardadan bayskooda hore macaahiddii qabaa'ilkay ka soo qalinjibiyeen waxay haddana soo mareen machadkan shanta sana ah oo machadulmacrifa oo sharci iyo tajriibi isugu jira yay maanta ka qalinjibiyeen midhaha quruxda badan ee maanta aan arkayna meeshaay ku soo xardinayeen walaalihii marka macallimiinta iyo maamulka iyo maktabka waxaan leenahay ilaahay miisaankiina xasanaadka idinkugu daro allahna idinka aqbalo camalka iyo ragga camalkuna abaal iyo idinkaga hayaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa walaalaha martida waxaan leenahay jazakum allahu khayran Ee, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalaha maktabka iclaamka jazahum allahu khayran oo iyagu u taagan arrin walba wilaayaadka ka dhex jirta hadday dagaal noqon lahayd iyo hadday horumar noqon lahaydba bulshada caalamka inay gaarsiiyaan u taagan waxaan leenahay allah idin barakeeyo waxaa mahad gaara mudan walaalaha maamulka iyo macallimiinta ardadan soo saaray iyagana waxaan leenahay allah idin barakeeyo ardadii dee ku soo dhabar adagtay oo ku sabirtay muddadaa dheer waxbarashadaas ee maanta mustawaha soo gaartana waxaan leenahay cilmigiina allaha barakeeyo cilmi naafic allah idinkaga dhigo Ee, waqtigu wuu gaaban yahay Ee, wiilasha inoo soo baxay iyo ardada ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo barakeeyo kuwa camalka anfaca oo wax ku soo ziyaadiyo khayr ku soo ziyaadiyo allah inooga dhiga sida diinka ay u barteen tarbiyadooda iyo akhlaaqdoodana allah u wanaajiye wajazaakum allahu khayran Ee, khaatimadii ayaan joognaa xafladdu way inoo soo xiran tahay jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ugu dambeyntii waxaa xafladda looga dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda waxaa la abaalmariyey ardayda kaalmaha hore ka galay iyo kuwo lagu xushay inay ahaayeen ardaydii ugu akhlaaqda wanaagsanaa machadka waalidiin si gaar ah loo abaalmariyey iyo shahaadooyin la siiyey dhammaan ardayda ka qalin bedelatay machadka almacrifa athanaawi dufcadiisa labaad
qismu alculuum alsharciya ardayda kaalimaha gashay ayaan u yeerayaa Een, waxaan ka bilaabayaa kaalinta saddexaad ardayga galay kaalinta saddexaad waxaa galay ardayga lagu magacaabo muscab cabdinuur cabdulaahi ee qismiga alculuum alsharciya muscab wuxuu abaalmarin u helay kombiyuutar hb ah lacag oo dolar ah iyo shahaadadii takharujka ee machadka ayuu ku guulaystay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo cilmigiisa allah u barakeeyo ardayga kaalinta labaad ku guulaystay waxaa lagu magacaabaa maxamed aadam cali wuxuu galay kaalinta labaad ee qismiga alculuum alsharciya maxamed aadam cali wuxuu abaalmarin u helay kombiyuutar hb ah lacag afar boqol oo dolar ah iyo shahaadada takharujka ee macad almacrifa athaanawi shahaado darajadeedu ay tahay shahaada thaanawiya alcaama ayuu helay maasha allah ilaahay ha barakeeyo ardayga kaalinta koobaad galay ee qismiga culuumta sharciga ah waxaa lagu magacaabaa cazaam sabriye cali cazaam wuxuu abaalmarin u helay kombiyuutar hb ah lacag shan boqol oo dolar ah iyo shahaadadii takharujka ee machad almacrifa athaanawi ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo intaa waa ardayda saddexda kaalin ee qismiga culuumta sharciga ah waxaan markaan insha allahu tacaala u yaraynaa saddexda arday ee kaalimaha hore ka galay qaybta al- alculuum altajriibiya ardayga kaalinta saddexaad ku guulaystay waxaa lagu magacaabaa cabdilfataax mawliid cadow cabdilfataax wuxuu galay kaalinta saddexaad ee qaybta culumta tajriibiga ah wuxuu abaalmarin u helay sidii saaxiibkiisii kaalinta saddexaad galay kombiyuutar hb ah saddex boqol oo doolar iyo shahaadada takharujka ee machadka cabdilfataax ilaahay ha barkay subxaana wa tacaala maasha allah ardayga kaalinta labaad galay ee qismiga culuumta tajriibiga ah waxaa la yidhahdaa muscab cabdilfataax bashiir muscab wuxuu ku guulaystay kombiyuutar hajbiya lacag afar boqol oo doolar ah shahaadada qalinjibinta ee machad almacrifa athaanawi ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ardayga kaalinta koobaad ka galay qaybta culuumta tajriibiga ah waxaa la yidhahdaa maxamed nuur sheekh aadan maxamed wuxuu galay kaalinta koobaad ee culuumta tajriibiga ah waa ragga laga filaayo inay teknolojiyada noo horumariyaan insha allahu tacaala ilaahay ha barakeeyo wuxuu helay kombiyuutar hb ah lacag shan boqol oo doolar ah iyo shahaadada qalinjibinta ee machad almacrifa athaanawi intaa waxaa noogu eg ardayda saddexda kaalmood oo hore galay labada qismi ee abaalmarintooda iyo ikraamkooda بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام